بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta waxaan halkan xarunta golaha shacabka xafiisyadiisa villa hargeysa aan kulan kula yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ama xukuumadda federaalka soomaaliya annagoo ah xildhibaano ka tirsanaa markaa guddiga arrimaha dibadda waxaa runtii fadhi fiican oo saraaxo ah oo isbaraysi ah oo la xisaabtama ayuu ahaa oo wasiirka waxyaabo fara badan aan ka warsannay ku saabsan shaqada wasaaradda howlaha wasaaradda iyo howlaha ku saabsan diblomaasiyadda soomaaliya ee arrimaha dibadda dabcan halka kuma soo koobi karo waxyaabihii aan wasiirka ka warsannay waxyaabaha ugu horeeya waxay ahaayeen maaragtay arrimihii ka dhacay qaraxii siddeed iyo tobankii may ee magaalada boosaaso oo ay ku dhinteen dad soomaali ah oo maalmo dhoweedba idaacadaha ay isla dhinac mareen ama uu soo daabacay wargeyska new york in dad dibloma dowladda qatar diblomaasiinteeda iyo ganacsatadeeda inay arrimo noocaas ku warramayeen arrintaasoo guddiga horay oo warqad ugu qoray wasiirka arrimaha dibadda uu ka warska codsaday in warbixin naga siiyo isla markaasi dowladda soomaaliya ay baaritaan ku suubiso dabcan wasiirka waa nooga jawaabay mowqifkiisuna wuxuu ahaa in dowladda qatar arrintaasi ay kartay oo ay beenisay waxba kama jiraan ay tiri hase ahaatee ka guddi ahaan waxaa weli noo muuqato inay jirto baahi in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah ay ka istaahilaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrintaas xaqiiqadeeda ay ka daba tagaan oo ay baaritaan ay ku suubiyaan ayna la soo wadaagaan golaha shacabka guud ahaan ma ahan wax caadi ah waa fal argagixiso in lagu soo eedeeyo dowlado aan saaxiibanahay xiriir leenahay diblomaasiyiintoodu inay ama wax ka ogaayeen ama ay wax ka maqleen waxna nala wadaagin waa arrin aada khatarteeda leh weli mowqifkaasaan u sheegnay wasiirka inaan u baahannahay in baaritaan lagu suubiyo inkasta uu yiri wasaaraddeena arrimaha dibadda intana loo soo gudbiyo annagu wax dhaafsiisan oo aan maaragtay hawsheena ka qaban karno ma aynan jirin marka arrintaa iyada ah waxaa kaloo wasiirka aan ka warsanay maaragtay shaqaalaha wasaaradda iyo waxyaabo fara badan oo cabashooyinla soo gaarayay waxaanadu moodaa inuu maaragtay waxyaabo fara badan oo waxyaabihii la weydiiyay wasiirka uu bayaamiyey ama uu tawdiixiyey xildhibaanada sharaftalena ay maaragtay jawaabo fara badan oo xaggiisa ah runtii ay ku qanceen